بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كاللحدا إيا سيديد وحن كل شرحنا مسائش باب كشني طمناد باب كي أشيخ أبابي باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قال الشيخ وحويري أدلدي وكصادنا فيه مسائل الأولى مسألة ورس وحوي تفسير الآية وآية الشيخ كبلابي حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ملائكة لقى هدلي تفسير كذا وصو شرحني الثانية وحو يري أنها حجة آه، ما أن ما فيها حجة وحوي على بطلان الشرك حجة أيا كسغن آيضا دحديدا لو دليشنيا على بطلان الشرك خصوصا ما تعلق آه، بالصالحين si gaara weliba shirkiga dadka saalixiinta iyo malaa'igta iyo shirkiga loo sameeyo wasaa'ida laga dhiganayo oo ay leeyihiin ilaahay bay noo dhoweynayaan ayay maaragtay xuja ugu sugantaa inay wax jir ahayn xaggee buu marka shiikhu ka deliishanayaa maadaama malaa'igtii ilaahay u dhowaa cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan ay la miyir doorsoomeen oo iyagiiba ay cabsanayaan haddii ciday wax u qaban kartaan cid- cidna waxuma qaban karaan marka ciday wax u qaban karaan ma jiro wa waxa uu yidhi wa annahaa aayaddaani eh, qiila waxaa la yidhi wa aayat alatii qiila annahaa qadacat curuuqa shirki min alquluub culamada qaar waxay yidhahdeen aayaddaani waxay goysay xididadii shirkiga oo qofka qalbigiisa ku jiri lahaa ee macnaha maadaama kuwii ilaahay u dhowaa muqarabiinta ahaa oo xamalatul carshi ay cabsanayaan oo kuwii samada joogay cabsanayaan oo jibriil iyo malaa'igtii oo dhan ay suuxeen oo miyir doorsoomeen cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan cid ka sokaysa maxaad moodaa marka waa min baabi awla waxay kuu qaban karaan cidna ma jirto wey الثالثة waxau yihi تفسير قوله ماذا قال ربكم قالوا الحق taana waa soo fasirnay qaaluu lxaqa markay leeyihiin markay isweydiiyaan oo jibriil ay weydiiyaan sida xadiista caddaysay maada qaala rabbuna ya jibriil qaala markaas wuxuu leeyahy qaala alxaqa ay qaala allahu alxaqa ilaahay xaq buu yiri alraabica marka waxayna u leeyihiin qaala alxaqa liannahu ilaahay waxaan xaq ahayn kama soo fulo taasay cilmi u leeyihiin qof kastoo mu'minana waa ogyahay ilaahay wax xaqa ayuu ku hadlaa wax xaqa ayuuna amraa Mm. ama ha noqoto markaa eh, akh- akhbaar ama ha noqoto tashriic labaduba waa xaq weeye watamad kalimatu rabbika sidqan wacadla waa inagii kusoo tilmaanay Mm. الرابعة waxau yihi sababu su'aalihim dalika maxay sababta u weydiiyeen maxay tahay waxay u weydiinayaan khawfan min allah cabsi inay ogaadaan bay rabaan ilaahay bay ka cabsanayaan inay ku camal falaan bay rabaan wixii la amray haddii iyaga la amray oo waxa weeye waxyigaas iyaga ku socday marka sidaa daraaddeed waa inqiyaad ay ilaahay u hoggaansamayaan ayay sidaa u samaynayaan Mhm. waxau yidhi alkhamisa dikru ana jibriil yujiibuhum jibriil ayaa u jawaabaya biqowlihi wuxuu leeyahay qaala alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir marka su-aasha jibriil bay weydiinayaan jibriil baana u jawaabaya oo odhanaya qaala alxaqa markaas iyaguna ka daba odhanayaan qaala alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir idan markaa jibriil markuu saa ugu jawaabo ayay iyaguna ka daba odhanayaan kulligood ahlu samaawaat oo dhan qoladii weydiisaba uu u jawaababa iyaguna waa ka daba odhanayaan asaadisa dikru ana awala man yarfac ra'sahu jibriil calayhi salaam waatuu xadiidkii nawaas ibnu samcaan ayaa lagu sheegay markay malaa'igtii suuxaan oo ay miir doorsoomaan wayakuunu awala man yarfac ra'sahu jibriil calayhi salaam kan ugu horeeya oo madaxa kor u soo qaadaya waa jibriil fa yukallimuhu allahu markaasaa ilaahay la hadlayaa biwaxyi waxyigiisii buu u dhiibayaa markaasu waxa weye sidaas uu ugu imaanaya malaa'igtii ugu jawaabaya marka taasina waa fadiilada iyo fadliga jibriil uu leeyahay bay ku tusaysaa inuu malaa'igtoo dhan ugu fadli badan yahay ha waa amiinulwaxyi asaabica masalada toddobaad waxa weeye jibriil waxa weeye yujiibuhum biqowlihi qowlkiisu ugu jawaabayaa macnaha ahlu samaawaat kullahum say u dhan yihiin uu u jawaabayaa oo markuu soo maraba xadiidkay ahayd uma yamuru jibriil liahli asamaa fayas'aluuna way weydiinayaan oo markaasuu u jawaabaya marka ahlu samaawaadkoo dhan jibriil baa wuxuu ugu jawaabayaa markay weydiiyaan ayuu marka u jawaabaya dhahayaa qaala alxaqa huwa alcaliyu alkabiir taas ayaa marka laga qaadanaya inuu jibriil iyagoo dhan u jawaabayo athaamina waxa uu yidhi shiikhu ana alghashya miir doorsoonka ku dhacaya waatuu xadiidku yidhi fa suciquu waa miir doorsoomeen ama aayadda xataa idaa fusica fasac baa ku dhacay marka hore iyo argagax wayna dhaceen oo sujuud bay la dhaceen iyaga oo waxaweye miir doorsoomay taas marka waxa uu yidhi yacummu wuxuu dhammaystirayaa liahli samaawaat cid ka baxaysa maleh wax alla waxa samada jooga oo malaa'iga toddobada samaba miir doorsoonkaasaa ku dhacaya waayo sawdka ilaahay bay maqlayaan uma adkaysan karaan way dhacayaan markaa sujuud bay la dhacayaan iyagoo dhanna qashiyaanka waa ku dhacaya waana jibriil baa ugu soo horkacaya markaa kabacdi bay soo kacayaan iyaguna markii laga qaado argagixi waa midda sideedaad attaasica waxa uu yidhi ana arajfat macnaha gariirka ku dhacaya samaawaadka sidoo kale waa samaawaadkoo dhan buu ku dhacaya waana khawfan min allah waatuu xadiidku ahaa akhadat asamaawaati rajfatun aw qaala racdatun waxa weeye ayaa qabanaya waxa weeye khawfa min allaahi caza wajal ilaahay cabsi ay ka cabsanayaan ayay la gariirayaan oo waxa weeye arrintaasi ugu dhacaysa alcaashira waxa uu yidhi midda tobnaad waxa uu yidhi ana jibriil huwa aladii yantahi alwaxya ilaa xaysu amara allah jibriil ayaa ah midka waxyiga geynaya meeshii loo amray waayo isaga ayaa amiinulwaxya xadiidka nawaas aakhirkiisa ayay ahayd fa yantahi jibriil ilaa xaysu amara allahu ay macnaha bilwaxyi waxyigii loo soo waxyooday meeshii ilaah ugu talagalay ayuu jibriil geynayaa alxaadiyata cashara waxa weeye waxau yidhi shiikhu waa midda koobiy tobnaad waa dikru istiraaqi ashayaatiin waxaa laynoo sheegay waa xadiidkii hore abu hureyra ayuu ku jiray mustariqu samci shayaadiintu samada inta u dhowaadaan ayay waxay soo dhegadhegaynayaan oo soo xadayaan waxa malaa'igtu ay ku wada hadlayso markay kelimaddii maqlaanna waa la soo cararayaan waxay u keenayaan kaahinka iyo saaxirka xadiidkaasaa marka u daliil halkaas ka soo qaadanaya ha fa yasmucaha mustariqu samci markaas soo xadaya istiraaqu waa tuugnimada wey waa soo xadaya waxa uu yidhi tan labiyo tobnaad athaaniyata cashara labiyo toban masalada waxa weeye rukuubu bacdin fowqa bacdin waxaa laynoo sheegay oo nabigu inoo sheegay xadiidka abu hureyra wa mustariqu samci haakada bacduhu fowqa bacdin macnaha inay isfuulayaan oo iskorayaan oo waxa weeye jaranjaro iska dhiganayaan ilaa ay samada gaaraan oo u dhowaadaan oo warka malaa'igta maqlaan ayay isku dayayaan marka culummaduna waxay yidhahdeen maadaama ay khafiif yihiin iyagoo culays aysan lahayn ayaa u fududaysay laakiin sababta ay mahalakada u gelayaan waa maxay inay dadka dhumiyaan waa mas'alada labiyo tobnaad masalada eh, saddexiyo tobnaad waxa weeye irsaalu shihaabi diridda lagu soo dirayo ashihaab shihaabka waxa wadan baaburada xidigta ka soo go-aysa oo ilaahay uu yidhi rujuuman lishayaadiin baan uga dhignay waana aayaddii kale fii suurati ljinni innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada ay shihaabku waa dambaaburada xidigta ka soo go-aysa ee xidigtoo dhan maaha taas ayaa lagu soo tuurayaa markaasay ku gubanayaan Mm. araabicata cashara waxa weeye masalada afar iyo tobnaad annahu yudrikuhu inuu ge- inuu haleelayo annahu taaratan yudrikuhu ashihaabu qabla an yulqiihaa mararka qaarkood waxaa dhacaysa xadiidku waatuu yidhi markii ay kelmaddii soo maqlaan fa yasmacaha mustariqu samci fa yulqiiha ilaa man taxtahu ha uma yulqiiha alaakharu ilaa man taxtahu ilaa ay ku ridaan calaa lisaani saaxib markaasuu nebigu wuxuu yidhi farubamaa adrakahu shihaabu qabla an yulqiiha waxaa dhici karta inuu dambaaburadii haleesho inta uuna kelmaddii u gudbin kan ka hooseeya oo isagoo kelmaddii wada uu sidaa ku dhinto oo markaa halkaa ku baaba'aan mararna waxaa dhacdaa inuu waxa weeye uu ka gaarsiiyo oo ay gaarsiiyaan koodii weliga u ahaa ay dhegihiisa ku tuuraan waa saaxirkii iyo kaahinkii oy sidaa markaa hadhow beentii u faafto Mhm. alkhaamisata cashara waxa uu yidhi eh, annahu qad yasdiqu al- eh, eh, eh, alkaahinu axyaanan qofka kaahinkaa ama saaxirka ama shaydaanka ama beenlowga way dhici kartaa mar inuu run sheego waayo wuxuu nebigu tilmaamay kelmadda xaqa oo samada laga soo maqlay ayuu kaahinkii dadkii u sheegayaa hadhow bay dadkii kelmaddii arkayaan waaqicii dhacay ayay arkayaan markaasay waxay ku rumaysanayaan kelmaddaasoo waxay leeyihiin alaysa qad qaala lanaa yowma kada wa kada kada wa kada ha fa yusadaqu bitilka lkalima kelmaddaasaa lagu rumaysanayaa marka haddaba marka ninkaani waa kaahin waa beenlow waa saaxir shaydaanna waa beenlow marka mar inay run sheegaan waa dhici kartaa hadday wax runa helaan laakiin boqolkii sagaashan iyo sagaal waxoodu waa been wey waa xadiidkii nebiga abu hureyre oo kale oo shaydaanka uu nebigu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub markuu runta u sheegay oo yidhi waxaan ku barayaa oo aayad kursida baray markaa sariirtaada tegtid aayad kursida akhri shaydaan kuma dhibayo markaa nebigu uu sheegay wuxuu yidhi nebigu sadaqaka wahuwa kaduub waa beenlow laakiin runba kuu sheegayo aayad kursida waa xir sixir laakiin isagu waa beenlow oo waa shaydaan wey Mhm. marka taas ayaa laga qaadanayaa inuu waxa weye sidaas uu samaynayo ha asaadisata cashara masalada lixiyo tobnaad waxa weeye annahu yusadaqu bitilka lkelime kelmaddaasaa lagu rumaysanayaa kelmaddaas ayaa lagu rumaysanayaa kaahinka oo dadkii hadhow ay wixiisoo dhan run u qaadanayaan bijahlihim jahligooda iska eegimayaan waxa weye xaqiiqadiisa laakiin kelmaddaasay ku rumaysanayaan oo markaa sidaas ugu raacayaan asaabicata cashara midda to- toddobiyo tobnaad waxau yidhi sheikhu raximah allahu tacaala annahu yakdibu macaha bimi'ati kadba kelmaddaa runtaa ayuu wuxuu ku siyaadinayaa boqol beenood waa xadiidku ka soo qaadanayaa xadiidka abu hureyra waatuu nebigu yidhi waxa weeye fayaziidu macaha mi'ati kadba kelmaddii xaqa ahayd ayuu boqol beena ku darayaa markaasuu sanadkoo dhan beentaa ku shaqaysanaya Mm. athaaminata cashara masalada sideed iyo tobnaad waxa weeye qubuulu nufuusi bilbaatil dadku sida ay baatilka u aqbalayaan baatilka sida loo aqbalayo macnaha ninkaasi hal maalin buu run sheegay boqolkiisii beenood waxaa lagu aqbalay kelmaddaa runta ah markaasaa waxa weye la xujaysanaya hadhow marka isagiina ku ku shaqaysanayaa beentiisaas waxaa leeyahay may maalin buu run sheego awliye waaye khalaas waa dhibaato wey marka saasay u aqbalayaan ataasicata ashara waxa uu yidhi annahum yatalaqawna oo kelmaddaas ayay dadka dhexdoodii ee isku sheeg sheegayaan wa yaxfaduunaha way xifdinayaan wa yaxtajuuna way xujaysanayaan hadhow marka boqolkiisii beenta ahayd kelmaddan baa waxay u noqonaysaa xujo ha maalin buu saa yidhi oo waanu aragnay wixii uu yidhi ayaa la taagan yahi ha maalin heblo sawtuu saa yidhi alaysa qad qaala lana yowma kada wa kada kada wa kada maalintii heble ahayd oo saa dhacday sawtuu saaye saa nagu yiro arrintii rur noqotay ma ninkaan aad leedihin been buu sheegayaa ha cilmi qeybku ogyahay bay ku leeyihin ha cilmi qeybka og yihiin shayaadiin baa u soo waxyoota waxayna dadka ku khaldaan qaar baa waxay samaynayaan wuxuu ku leeyahay kitaab buu soo qaadanaya baabul kuhaan baa inoo imaan doonta oo aad iyo aad loogaga hadlaya marka dadkay khaldayaan kitaabkan hor yaalla iyo tusbaxa uu ku wardiyaya iyo fooxa uu shidaya iyo waxaasoo dhan dadkaa la tusayaa ee waxba kama jiraan ninkan shayaadiin iyo jin buu la shaqaysanayaa oo waxa weeye lamana shaqaysan karo ilaa uu ku gaaloobo oo ay gaalaysiiyaan waynuna arki doonaa axaadiidta ku imaan doonta ha alcishruun su-aasha labaatanaad waxa uu yiri sheikhu masale labaatanaad waa ithbaatu sifaati waa in la sugo sifaadka ilaahay khilaafan lilashcariya annaga oo khilaafayna ashaacirada iyo almucadila leanna waxa sifaadka ilahay in la sugo wey nuthbitu bima ahbata allahu bihi nafsahu fi kitaabi oo ahbatahu bihi rasuuluhu sal alla ly salam wixii ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay waa sugaynaa ama sifat lculuwi ha noqoto ama sifat daat sifat afcaal kulli waa la sugayaa ilahay isagaa sheegtay ha koob iyo labaatan masalada waxa uu yiri sheikhu raximah llahu tacaala waxa weeye irtijaabka ku dhacay samada gariirka iyo cabsida ku dhacay iyo khashiyaanka ku dhacay malaa'igta kullu daalika waa khawfan lilah intaasoo dhan ilaahay cabsida ay ka cabsanayaan oo waxa weeye ay kalaamkiisa maqlayaan ayaa cabsidaasaa keenaysa ha taasaa keenaysa masalada laba iyo labaatanaad waxa weeye annahum yakhiruuna lilaahi sujadaa malaa'igtu waxa ay la hoobteen oo markii ay cabsidii dareemeen oo ay cabsadeen sujuud bay la dhaceen oo ilaahay bay u sujuudeen waa khawfan lilaah ilaahay bay ka cabsanayaan khawfan min allah cabsidaa ilaahay ka cabsanayaan iyo weynayntaa ilaahay weynaynayaan iyo waxa weeye ay u hoggaansamayaan awaamirtiisa ayaa keenaysa waayo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun calaa kulli xaal baabkan shan iyo tobnaad waa sidaa culummadu sheegeen wuxuu xididada u jarayaa waxa weeye shirkigii oo dhan waayo qofku hadduu tacalluq ku samayn lahaa dad saalixiina uu odhan lahaa ilaah bay iiga agtiisa ay maaragtay alxamdulilah ilahay agtiisa waxay iga qabanayaan ama ilaah bay ii baryayaan ama saa hadduu odhan lahaa waxa weeye waxaa meeshan taalla malaa'igtii oo waxa weeye jibriil ugu fadli badan yahay ayaa waxa weeye la dhacaya sujuud iyo waxa weeye maaragtay cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan cid kale marka xaggee joogtaa waxa weeye ma samayn karaan wax kale qofku ama ha noqdo weli ama malaa'ig ha noqdo ama nebiyaha ka mid noqdo ama rusul waxa weeye qof allah subxaana wa tacaala agtiisa wax ka samayn kara ma jiro ilaa bacda idin illaah waxayna inoogu imaanaysaa baabka ku xigo baabu shafaaca ayaa arrintaa lagu kala dhigdhigayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala inayna waxa weeye cidina waayo mulkigan ilaahay isagaa iska leh keligiisaa le cidi wax lama wadaagto yafcalu maa yashaa waxa weye allah wax walba waa awoodaa in allah calaa kulli shayin qadiir marka ilaahay ku xirow isagaa ku yidhi aniga ibari wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum cid kale ha usii marin ilaahay gacmaha u hoorso wax walba isagaa laga baryaa dadka saalixiinta dadka wanaagsan ilaahay bay baryayaan waa soo marnay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrabu yarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaaba idan markaa qofka mu'minka waxaa la rabaa inuu ilaahay ku xirmo uu qalbigiisana ka saaro cid kale marka dadka wanaagsan markaad raacdid dariiqoodii wanaagsanaa oo nebiga aad raacdo itibaac la timaadid aliimaan walitibaac la timaadid walacmaal asaalixa markaas ayaad waxa weeye wanaaggoodii wax ku helaysaa oo ilaahay waxaad ugu dhowaanaysaa rumaynta aad rumaynaysid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacidda aad raacaysid ayaa ilaahayna kugu jeclaanayaa qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah yakfir lakum dunuubakum marka insha allahu tabaaraka watacaala bal abwaabta dambana waa arki doonaa shiikhu weli wuu wadaa marka halkaas ayaan kaga gudbaynaa walxamdulilah rabbi alcaalamiin